haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii cawayska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a aylaan dumar baanu hoo jaxayl baa ii dabree ismoodadu igu durqiday war muu iga yara dabcoo halbowlaha dhiigga daabsiyo wad wadmuu dib u yara lagnaa waa sugaana laga curiye qiso jacayl oo dhaba bal sheekadaasi waxa ay dulucdeedu tahay iyo weliba waayaha ay ku saabsan tahay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad dhegaysan doontaan qayb kale oo ka mida waayihii fanka ee maki xaaji banaadir aniga anigoo abwaan ah badanaha waxaa mateli jiray odaynimo ama agtarka aan dhalo ama gabadha aan dhalo ama awoow aan noqdo ama adeer aan noqdo ama abti aan noqdo anigoo haddana baarta dikumeediyana ku jira macnaa odayna waa ah barnaamijkuna waa weyska washington aan ku bilownay dhegaystayaala toddobaadkii hore waxaad maqasheen hees laga curiyey ee sheeko jacayl oo dhex martay wiil iyo gabadha inta ay isu qaadeena jacayl xaddaafa kadibna uu waayuhu kala fogeeyey markii wiilkii ay tiisa noqotay amaba uu geeriyooday qisadaasoo dareenkeeda lahayd ayaa uu inala wadaagay khadar geedi oo ahal abuur oo ku noola gobolka ohaayo ee dalka maraykanka caawuna waxa uu qadar inoo hayaa hees kaloo iyaduna aan waayahaasi uun ka fogayn oo xidhiidha la leh islamarkaana ku saabsan qiso kale oo iyaduna uu sheegay inay xaqiiq tahay ee islamarkaana dhex martay wiil iyo gabadha jacaylintu dhex maray kadibna gaf labada dhinac midkood ka yimi ay ku kala irdhoobeen amaba ay ku kala fogaadeen bal haddaba dhegaystayaal aan ku soo dhowaada islamarkaana aan idii kala baxo khadar geedi oo sheekada ay halkeedii inooga sii ambaqaadaa
sida gobolkaa tog dheer ka dhacday weeyaan cabdixakiimo haye
markaa walaal taasi had iyo jeer dhalinyarada dhalinyarada waayo badan baa ka dhex dhaca waayahaana kolba sidii loo maareeyo ayay saameyntoodu noqotaa waan garta inan iyo inan isjecel oo inantu jaamacad dhigato oo ay shaqayso oo nolosheedu ay dhisan tahay ayay inan isjeclaadeen inankaasi inantii dee in ay mustaqbal wada yeelanayaan oo nolosha wada qaadanayaan buu laysku ogyahay laakiin ka dhab maaha isaga haye lug baa u laaban lug baa u laaban haye
dabeedna wuu cabdixakiimo wuu maaweelinayaa kolba beentu way isa soo gabaysaa inantu haddana kama tegayso wuxuu odhanayaa meel baan qabtay oo statekaba waan ka maqanayo hadaa hadduu doono wuxuu odhanayaa cabditaba baan joogaa inuu magaalada joogay inuu magaalada joogay soo ogaanaysaa war maxay sidana ku dhacday bay odhanaysaa wuxuunbu kolba afgobaati buu sheegaya haye maaweelinaya wuu maaweelinaya waan gartay markii dambe waxay ogaanaysaa isagii oo hawshile waanu dhag baynu ka dhigaynaa inuu inan kalena la iyadana sheeko kula jiro guur haye inantiibay dabeedna u tegay ayay doonaysaa telefoonkeeday soo helaysaa ninkaa ma taqaanaa waa qofku wuxuu ku dadaalo waa gaadhayaa moogtaha aad iyo aad inantii kale ay isu imanayaan waxay odhanayaan dee anigana caynkaaso halkaasaa hawli noo maraysa haye waa iswaraysanayaan way iswaraysanayaan adigana waa kukan haye dee bal xumayn mayne inantii markaa hore ee qisada ka sheekaynaysaa odhanaysa xumayn mayne bal u yeedho sidaan adiga uu kugu madax banaanaado inoogu yeedho aynu nidhaahno laba gardaaqa iska daayay haye wuu iman wuu imanaya cabdixakiim oo dabeedna shoog baa ku dhacaya moogtahay markuu arka labadoodii wada jooga wada jooga haa haye waa dhibma jirtay bay inantii odhanaysaa hore ee meel waxuu u yaaleen de haddii aad sidan jeclaatay anigana dee waktiga ha iga lumin adna ha is dhibine inantanna ha dhibine haye inantan u go-o hawsheeda oo inantan dee maaragtay ayaan kugu ogahay marka waa inantii hore labada hore mise waa tii dambe waa waa inantan qisadani ku socoto inantii hore ah waan gartay sidii baa lagu kala tegayaa haddana cid buu usoo dirayaayo waa geedismaris iyo shabeelnaagood haye
xasan sheekh muumin yidhi haye wuxuu akri wuxuu akriyaba haddana wuu kusoo noqonayaayo waynu wadaynaabay haddana hawshii odhanay
haye dee iyadana mustaqbalkeedii waxbaa iska bedelaya way fikiraysaa dhibaato reerkiibaa ku ogaanaya maad hawshan ka baxdid maad iska daysid markii dambe dee inantii oo dhaawac weyni nolosheedii gaadhay ayaa ka guuraysa cabdixakiimow magaaladii oo magaalo kale iyaduna mala hargeysa ay baahayd halkay usoo guuraysay haye
dhibaatada iyo adayga iyo hawsha ay la kulantay iyo ninkaasi siduu yeelay ayaa dabeedna inay soo bandhigto ay ku nafistay noqoto oo ay ka hadasho ay sheekadii ka sheekayso oy ka sheekayso sheekadii walaal haa waan gartay markaasaan tiri malaa ereye in laga sameeyo ayay ku habboontay waan gartay marka magacoo kale jacayl doqon kuu galay macnaha waxaad ka wadaa un ninkaa farsamo xumadiisa labada dumara maxaan ku dhaha labadaba ballanka adag la galay ninkaasi haa tudhaala la-aanta uu hablaha dee ku sameeyey weliba inanta hawsheeda uu ka horreeyey
wagaag dabeedna walaal heestu markaa waxay odhanaysaa haye
jacayl duqun kuu galaa nasiib daranaa bulshooy isagoo duudsi igu fulay oo weliba ii daran ayaa naftayduna doonaysaa duruufuhu igu badnaa rabbaan deeqdii sugaaya ayaamuhu ii dara ayaamu ii darna haye dumarka waa loo tudhaaye damiirkii raganimiyo dulqaadkii gobanimiyo ka madhanaa deeqihii markaan doonuu markaan doonuu yidhaa idaannaa kuma rabee
suu doonuu yeelaa mar ha markaan daalaan idhaa malaa miiq looma darin dadnimadiiyo qiimihii haye way isla hadlaysaayo markay aragto ayay tidhaa talow miyaan dadnimadii iyo sharafkii ninkan waxbaba laga siin iyadiiba wax isweydiinaysaa ha jacaylka waayaha iska watee waa halkii heestii khadra daahire mar waxaan idhahdaa halayaa ma sii dhowr marna waxaan idhahdaa abidkaaba haw jabin ha aada iyo aad haye marka waxay tidhi u dabco waa sida walaasha ismu odhan door quroo anigoo dalanbaabiyo dihaal iyo baahi qaba haye dawayso dawayse naftaan lahaa dhambaal ii soo diriyo doogtii igu kici haddana waa kanaan daynayne kolba soo noqonaya mana tegayo haddana ma haddana ma hagaagayo waxna ma dhaqaajinayo ha wataa waxay sheegtay halka wax ka siiyin bay sheegtay moogti waan gartay ilaan dumar baan ahoo jacayl baa ii dabreey ismoodadu igu dirqiday warmi warmii iga yara dabco halbowlu halbowlaha dhiigga daadshiyo haye wadnuu dib u wad wadnuhu dib u yara lagnaa waa laga kala degayaa markuu yidhaahdo hawsha waynu dhammaynaynaa wax walba dhag dhag baynu ka dhigaynaa moogta haye way yar qaboobaysaa marka way yar qaboobaysaa waan garta naruuraba daa haddana waa kaa ninkii odayga ahaa haddana bartiisii naruuro iyo wanaag iyo markay amaba haddana wuu ka markay soo yaro markay soo yaro ladnaataba haddana halkiisiibuu ka miisayaa ay istiraahdo waxbaa iyo mustaqbal iyo nolol iyo malaa wuu isa soo canaanta ay istirahdaba halkii haa naruuraba daa haddana bay waxbuu ila dabacsanaaye halkiisii dib uga mis dib uga miis haye haa duruufuhu ugu badnaa ayaamuhu ii daraa allaan deeqdii sugaayay halkaasay ayay ku gabagaboobaysaa sidaa kale inantaa ku dhacdayna aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar geedi oo alaabowr ku noola gobolka ohaayo ee dalka maraykanka oo sheekadaasi weliba heestaasi ka dhalatay inala wadaagayey bal markana ayn dhegaysanno codka fanaanada sahra dawo aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada sahra dawo islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska hore ugu sii soconno markanna waa xubintii alabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigu abwaana maki xaaji banaadir kaga warramayay waayihiisa fanka iyadoo qaybtii toddobaadkii horena uu kaga hadlay sidii uu ku soo hana qaaday taxanihiisa fanku caawana waxa uu inala wadaagi doonaa nuxurka iyo weliba goorta uu tiriyay ee geeraarka caanka ah ee mataaca alquruur iyo weliba waayo kaloo ka mida taariikhdiisa waxaanaan idiin kala bixi doonaa weriyaha v o a yaasiin ciise wardheere oo waraysigan kaga qaaday magaalada nairobi iyo weliba maki xaaji banaadir maki xaaji banaadir rag badan oo banaadiriya oo caana oo awkombe iyo awkuku iyo awgambar iyo aw bay u wada badnaayeen adiguna waa maki xaaji banaadir farqiga idin dhexeeya muxuu yahay iyaguna waxbay matali jireen adiga waxbaad matashayo halabuur baa tahay waa mahadsan tahay walaalkay yaasiin ciise wardheere saaxiibkay horta jilidda waa dhowr nuuc jilidda qofka markuu jilaaga yahay su-aasha taagan waxay tahay suu ku yahay tirinta suugaanta xifdinta suugaanta suu ku yahay wixii loo dhiibo ma soo celin karaa asaga ama wuxuu ku filan yahay inuu dadka ka qodlisiiyo waa laba arrin aniga anigoo abwaan ah badanaa waxaa mateli jiray odaynimo ama agtarka aan dhalo ama gabadha aan dhalo ama aboow aan noqdo ama adeer aan noqdo ama abti aan noqdo anigoo haddana baarta dikomediyana ku jira anigoo baarta dikomediyana ku jira macnaa odayna waa ahay okay odaynimada marka yaa lagu aamini karaa odaynimada waxaa shuruud u ah qofka inuu yahay inuu leeyahay uu ilaahay siiyey maskax wax xifdin karta wixii loo dhiibo waayahay marka aniga abwaaniinta riwaayadaha kale oo aniga wax aan ka curinin ama aan wax ku lahayn waxay dhahayeen abwaanoonkii booskaas adiga odi ka ah ujeedadana waa saas waaye adiga iyo inta kula jilayso geeraaradooda adaan kaa rabna adaa ka mas-uula anaa lee xilsaarayba macnaha maba la dhehayniba haloo suubiyo maba dhehaynin ay waxay dhaheen adaan amin kuu qabnaa adiga samayso marka aniga taasaan maaragtay farqigaasaan farqigaasaan noo dhexeeya shirkii carta oo kale mataacu quruur iyo waxyaabo badan oo la yaab leh oo gabaya ah oo saacado badan soconayay waktigaad ku diyaarisayna waa aad u dheeraabaan maqalnay bal kaa ka waran
geeraarka mataaculquruur waa geeraar taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed meel walba dunidu ka joogaan dal iyo dibadba aad iyo aad ay ugu riyaaqeen aad iyo aad ay u qaateen taaliiftiisa waxaan bilaabay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waxaan dhammeeyey kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii dabayaqadeed waa toddoba sano qiyaastii ha qiyaastii ha waxaan ku bilaabay magaalada muqdisho jaziira jilib marka marka haddana xamar haddana jaziira haddana jilib haddana marka ilaa ceel jaalle ilaa cagaaran dhowr meel dhowr meel dhowr meel dhowr meel dhowr meel dhowr meel dhowr meel macnaa ay ii wawada ta'liifta macnaa markaas ta'liiftaan ku jiraa macnaa inta meel aan aan la tagay macnaa ta'liifta anigoo dekeda ka shaqaynaayo dekeda marka ka shaqaynaayo oo kaabaxamaali ah shirkad shirkadaha muuska sombani iyo somaali fruudna u shaqaynayo haddana ta'liiftiisa waa wadi waayo muddo aniga xamaaligan ahaa dekeda marka howlwadeenada ka tirsanaa marka laba kun idhaahdo kun sagaal boqol iyo sagaashan kun sagaal boqol sagaashan iyo iyo sideedii iyo sagaalkii aan dhaho deeraarka waxaan ku furay aan ku bilaabay heshiis oo dhex marayay allah unaxariiste cali mahdi iyo mudane cali mahdi madaxweynihii hore iyo mudane xuseen maxamed faarax ceediid heshiis oo masar ku dhex marayay haddii aa xasuusatid heshiiskaas banaanbax taageera oo loo dhigayey oo lagu qabtay caasimada soomaaliya muqdisho gaar ahaan dal jirka dahsoon aan geeraarka ku furay anoo tijaabo ahaan maalintii ugu horeysay aan ku tiriyey mar labaadkiina waxay ahayd xaflad ka jirtay xarunta doctor ismaaciil ismaaciil jimcaale xaflad ka jirtay oo uu hogaaminayey macnaa ay hogaaminayeen dhammaan ururada bulshada oo rayidka madaxdooda ugu yaraan adiga boqolaal qof ka soo qayb galeen maalinkii labaad ilaa markaas geeraarka wuxuu ku jiray tijaabo ku jiray macnaa sida ay dadka ay u arkeen iyo miisaankiisii anigoo fiirinaya weli howl maa kaaga dhiman iyo ma dhammaystiran yahay anigoo kala fiirinaya markii aan xooraansi sameeyey oo oo aan soo bandhigay kadib waxaan aan aqbalay geeraarkii meeshii aan u rabay ilaahay amarkiisii inuu gaaray kadib shirka cadkataan ka tiriyey marka mu'alifiinta dalkow mucalimiinta dhabtow hibada yaan lama suugin murtida yaan la baqiilin maskaxda yay caburnaan madadaalada guud iyo maaweelada uunka munarki ha loo isticmaalin inaan muusig shasheeye iyo mehrijaano khalaad ama madoona habkeeda masraxa oo la nimaado dadka been ma khashiino mudnaanteen ku falaadno managa suurto gelayso magaceena tixmaal murunka aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan curinayno maadeeskaan hindisayno maslaxad caam ku salayno midnimo waa mahuraane ama meesha ka muuqo ama iska u maqnaaw waa sidaas macnaheeda wamalxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur muwaadiniinta dadkeena tiraan meel lagu sheegin maanta waa iska qaxooti ma helaan daylifuud ma la siiya mucaabin waxna meel uma saarna waa almusaafur miskiin way iska mahadsan yihiin macnaha waa dismoraal muwaadiniinta soomaali mashriq iyo maqrib maanta meel kastoo ay ka fadhaan nolosha waa ku madluum macluul raashin lahayn midijiini la'aan madax xanuun everyday mantag iyo saxardhiig mandhiciir juluqow iyo malaariya foorto ama maala dikooro ay la murgaysan yihiin mahuraan waddankooda meel udhaama lawaa mashaariic lagu keeno oy minimankood ku degaan milkiyadood ku hantaan macriifadood ku arkaan muxib bay u qabaane maskaxdeen ha shaqayso maanka hanoo taliye in muraadka la gaaro murtida daawa ay keento wallaahi waa ku mashquulay anoo mowlaha weyn oo macbuudka baryaayo malada waxayna dheheey miinka wuxuuna tusaa murtida waxayna fareey maslaxo aloo anba qaado ha la muujiyo khayrka ha la mamnuuco xumaanta mowqifkeena israac midnimo iyo xasilooni maslaxo iyo nabad waarta wax kaloona maraayo inay meesha ba-oolin wayska muuqan kartaa wamalxayaatu dunyaa ilaa mataacu alguruur mar hadday madaxdeenna madasha toos u furaan muran ka soo afjaraan maslaxo caamaha dhidbaan muujiyaan iswalaashii iyo mawduuc nabadeed masaakiinta carruurta maatida reer tabareedka in mudnaanta la siiyo midnimo loogu adeego maxogood u xirtaan wax macaan badan waayo oon ku miirsan karayno maskaxdeen ku degayso moraalkeen ku dhismaayo muuse shaah iga dhiib macow haashka isii maaxi koster isaar maana boolya igey muxiidiin alifkeen maadey qaam iska baar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiina u socdaa ama meel un ku sheeg maska diirta cambuule iyo madaalka galeey inaan maanta nidhaahno meherad noo noqon mayso mustaqbalaa la rabaa iyo raja macaan badan oo miraheed la cunaayo miraheed la cunaayo iyo raja macaan badan oo miraheed la cunaayo reer magaalka dalkeena iyo miigankan joogo ma u baahna qabiil iyo masaa'ib sokeeye ama mawjad colaad maar in leysku afuufo madfac leysku garaaco muruq laysugu faano abeed laysku muquunsho mar horay ku gubteen khatar sii murjinayso moraalkooda dilayso mar kastaa in la sheego ma u dulqaadan karaan midigta iyo bidaxdeeda mindidaab aan lahayn madax doora ma goyso xitaa malaay sarsarow ma awoodi karayso midigta iyo bidaxdeeda isbakaabsashadooda waa muhiimadda guusha mowqifkeena israac midnimo iyo xasilooni maslaxo iyo nabad waarta wax kaloona maraayo inay meeshaba oolin weska muuqan kartaa wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur guud ahaana barnaamijkeennii caweyskee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo